bal hadda fiiri taswiirta afraad miyaad taswiirtani ku arkaysaa ninka tada ee roomaanka ah ee askariga ah dadka reer markaasi roomaanka ah waxa ay ahaayeen dad xoog badan oo markaasi waxa ay gumaysan jireen reer banu israa'iil waxa ay ahaayeen dad camal kulul oo markaasi jinsiyaddoodu ay kulushahay ee markaasi xasidnimo ay jirkooda ku jirto oo markaasi si xun u gumaysan jiray dadka reer banu israa'iil aad ayaanay u nacbanaayeen dadka reer banu israa'iil oo way ay ku shaqaysan jireen laakiin ciise waxa uu yidhi ha ka aargudanin ninkii adiga khalad kugu sameeya haddii markaasi uu kaa dharbaaxo dhabanka midigta ah haddana ha kaa dharbaaxo haddii uu doono dhabanka bidixda ah haddii uu nin markaasi ku geeyo maxkamadda ee uu kugu dacweeyo shaatigaada markaas hana haysto hadduu doono koorkaaga haddii uu markaasi nin kugu khasbo askari ah in uu markaasi alaabtiisa ad u qaado ilaa hal kilomitir u qaad haddaa doonto laba kilomitir ciise markaasi dadka waxa uu berayey wax aanan markaasi iyaga dabiici ku ahayn markaasi ciise waxa uu ogaa aargudashada haddii ay sii badato inuu dagaalkuna sii badanayo ciisena markaasi waxa uu doonayey dadkiisa isaga raacsan in ay wax wanaagsan sameeyaan hataa ay wax wanaagsan u sameeyaan kuwa iyaga liidka ku ah ciise waxa uu yidhi u tuko cadowgaada oo markaasi u naxariiso kuwa adiga ku silciya haddii aad sidaasi samayso waxa aad la mid tahay carruur ilaah miyaad xasuusataa taswiirtii hore markii ciise uu lahaa waxa wanaagsan ee farxad lah midka la silciya ee la dila oo laga sheego waxa xun oo laga sheego cayda oo laga sheego nacaybka sababtayda la'alligeed ciisena waxa uu yidhi ku faraxsanaada waxaana laga yaabaa inaad is weyddiiso maxaan ugu farxaynaa